haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waa kan cabdulqaadir maxamed cabdulle
waana wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkaood ka dhagaysataan v o a toddobaadkan barnaamijka martida waxaa marti noogu ah sahre maxamed axmed oo ah madaxa hay-adda s w d c oo u ololeysa udoodidda xuquuqda caruurta iyo haweenka waxay labaatankii sane lasoo dhaafay ee ka shaqeynaysa soomaaliya maalmihii lasoo dhaafo warbaahintu waxay aada u tabinaysa mid ka mid a dhacdooyinka xanuunka badan ee la xidhiira tacadiga bini aadanimada gaar ahaana kufsi lagula kacay caruur aada u yaryar oo hadda lagu baxnaaninayo isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee aada baad mahadsan tahay ee kusoo dhawow barnaamijka martida microfoonka aada baad umahadsan tahay marka laga hadlayo tacadiyada loo geysanayo haweenka guud ahaan iyo kufsiga la xiriiro maalmihii dambe aad bay warbaahinta uga hadladlaysay kiis xanuun badana jiray bal haddaad noo soo koobto intee bay mareysaa xaalada bini aadanimo ee la xiriirta tacadiyada haweenka loo geysanayo horta asalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo dhan oo na dhegeysanayso tacdiyada haweenka loo geysto kulligood waa xanuun badan yihiin laakiin kufsi kalix ma ahan annaga haddaan nahay ilaa toban isan waxaan ka shaqeynaynay siiba tobankas oo waxaan ku jirnay tababaro iyo cabsi iyo waxa lagu jiray dowladda iskala bedbedelaya laakiin tobankan sano oo u dambeysay waxaan aada uga shaqeynayna waxay ahayd ilmaha soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed inay helaan beeyadda maanta ay ku jiraan mid ka duwan taas daraaddeed a waxay u dhacday in dhibaatadan ay iska socoto waxaa jira waxaa waddanka aada usoo gala dragis waxaa soo gala maxaa tirada caruurta in la qaato caruurta la waayo qaarkood la waayo adres la-aan ay noqoto waalidiinta laysku dabawareego in qaar lasoo qabto marka dhibaatada kaliix ma ahan ilmaha kufsiga ay tahay laakiin mar alla markii oo la gaaro waktiga iskala bedelka waxaa jira gaab yaraa soo galaya dowladaha ay mashquul ku noqdaan ciidanka maxaa tirada la ogyaha dagaal inuu socdo kan uu socdo dadka aan rabin wadankan in laga sheego sharaftiisa iyo wanaagga iyo meeshuu gaaray waxay isticmaalaan waxyaale cajiib ah dagaalaa dhalanayo dagaalada dee dhashaan waxaa dhalanaya dad kaleeto oo mholadooda ay tahay balwad inay cunaan oo caruurta iyo ka faaidaysanaan arrintaas anoo raba inaan ka hadlo gabdhihii waa laga hadlay laakiin waxaan rabaa ina idin sheega caruurta soomaaliyeed dhibaatada u badan ku timaad waxay tahay markay hooyada ka maqan tahay qoyska soomaaliyeedne asaga dhanaaba wuxuu rabaa dib in loogu noqdo ee qoys soomaaliyed dhaqankii hore lahaa si loogu noqon lahaa taas u baahan waxaan rabnaa taas inaan iska kaashano waxaan rabnaa wixii dhaca waa dhaceen ma raba inaan ku noqdo intaadan adoona ka gudbin dabcan oo aada loo hadal hayay laakiin baadhigasayaashayna xusuusino arrinta afgooye sideeba u dhacda arrinta afgooye horta marka horeyso waa dhacday labadan gabdhood oo yaryar ayagoo soo socda niman qaateena la yiri hala qaatee anaga markaan helno anagu waxaa sideedaba shaqo aan biliiska noo soo qaban ma qabanno biliiska soomaaliyadaa na soo wacay isbitaalkay keeneen anaga isbitaal madaadiraan madaad madiinaan dhinac ka degannahay markay kasoo dhammaysteen arrido mahoodii oo gabadha run noqoteen gabdhii in kufsi ku dhacay aana loo soo wareejiyay isla markaasba dhakhaatiirtiyaa joogta isbitaal madiino doctor maxamed yuusuf kheyr badan allah siiyo asagaasaa markiiba la tacaalay marka waxaa meesha jirta waxay tahay keeskan sida loo isticmaalaa si qaldan ahayd waxaa jira annaga kaysaska markay dhacaan sideeda confidentiality loo baahan yahay qofkan xuquuqul insaanka wuxuu ka shaqeyn wuxuu u baahan yahay in dadkan sidii looga celin lahaa ummadda in lasoo bandhigo kays aan dhammaanin laba arrin baa u fiican tahay qofkan shaksiyadeeda berri ilmahan gabdhahan waa weynaanayaan berri hadday weynaadaan hooyooyinka hadda jooga waa dhibaataysan yihiin aabayaashu ku ro'eynayaan in markaas laga faa'iidaysta ma ahan oo la masuuro oo meelaha la geeyo wariyaashii hore aaday ula socdeen sharciyada laakiin hadda waxaa soo baxay nin kastaba freelance journalista soo baxeen taasna dhibaatay nagu haysaa beenta badan oo socoto iyo dhibaatad badan oo socoto caruurtan waa ku dhaceen kufsiga dhib waa soo gaara laakiin dhibka dhib ka darana soo gaara oo ah in lasoo dhigay wejiyadooda meeshaas aadaan uga xumaanay siyaabahay ku yimideenna investigationa socdo wixii ka dambeeyey waa lasoo heli doonaa insha allah marka gabdhahaas arrintood meeshay joogtaa wax maanta istaagaana maahan ayadoon tiirka la geynin ama loo magaciis garaynin
markay timaado tacadiyadan kuma eka keliya arrinta hadda dhacday kiisas badanaa ka horeey kiisasaa ka dambeeyay aada baad uga shaqeysaa meelaha ugu badan waxaanay ka dhacaan marka laga hadlayo nolosha bulshada aynu ku dhex noolnahay xaggee u badan
horta kiisaska marba si waa laakiin aniga waxaan ogahay horta waqtiyada ay dhacaan a waxay tahay marka kala guur soo dhow yahay ma aqaan ma laisla xisaabtamaya maa leeyahay waxayna badi ka dhacaan guryaha hooyooyinka maqan yihiin waagi hore i d b bisay ahaan jirtay laakiin maanta waxay ka dhacaan guryaha la degan yahay ay ka dhacaan waalidiin dadka gabdho u ah ama hooyada qaba ama iskale dhib u geysto dariskaa u geysto marka dhibaatada waa sii badana waxay usoo badanaya laba arrinbo daragaskan kalix maaha annaga wadamada islaamka waa la xukumaa youtube-kooda annaga youtube-keena lama xukumo wiilka yar cunuga yarka oo iskoolka u socda taabuuga markuu gato wuxuu gelayaa taleefonkan haddii kale qofka kasoo dhacaa taabuugan isagana wax laga qabtay ahayd waxaa kaleeto arrinta kale oo aada u xoog badan waxay tahay maadaama hadda waqtiga aan joogno iyo waqtiyadii hore ismale runtii maxkamadaha maanta jooga garsoorka aad iyo aad ula nool shaqeeyaan seventy percent waa dhihi karna waa fiican yihiin tii hore anagooba geyna gabdhihii oo dadkii lasoo qabtay oo subaxa dambe noo imaan jireen qaarkood ay dhihi jireen maxaa naga tarteen marka tii ma hayna maanta waa lala xisaabtamaa marka arrintan waxaan rabaa si fiican aan uga hadlo oo haddii la rabo in wax laga qabto ay tahay arrinta aan raba inaan ka hadlo waxay tahay ku-xadgudubka jinsiga buugga ahaa wasiiradda kheyr allaha siiyo deeqo yaasiin ay gudbisay oo goryo wasiirada gudbiyeen oo baarlamaanka diiday inuu xataa akriyo akris koowaad wax la geeyo ma aqaani laakiin ilaa hadda yaallo horta sababta u weyn taas waay maxaa jira sharci hadduusan jirin wax kaa celina bini aadanka ma jirto marka rajaadka leedihiin hadduu meel mari lahaa in difaac aad heli lahayd maasha allah horta midaan inkala rabaa inaan sheego un baarlamaankan u sheego horta waxaa ogaateen sharcigan looma soo dejin soomaali kaliya sharcigan waxaa loo soo dejiya dadka gaalada ah waxaa loo soo jeeda kan dibiga caabuda kan magaciisa caabuda laakiin waxaa la rabaa inaa adig maadaama alla jasasiif tahay sharcigan aan aan soomaaliyan aan ansixina aad leedahay waxaa la rabaa inaad fiirisid maxaa kaa quseeyo inta kaa quseeyo ka qaado laba nin oo is aroosay laba naag is aroosay waxaas inuu ku jiraan nin naagtiisa waa dilo ka bax adiga adduunka waxaa qaatay sacuudigaa saxiixay buugaanayto markuu saxiixayana ilaa lubnaan ilaa meelahaas shirarka aan ka qayb galayno wayna la yaabanayn dowlada muslimiinta ah dadkiin wax ma aqriyaan miyaa halyar reservation wax la yiraha laga qaataa reserved hotel hadaa ijaaratid cunada miiskaas waa is reserved aad leedahay maalintii lagu gaarsiiyo ama dowlada kala qaadana laakiin adiga xaq uma lihid marka anaga waxaan haysat waxay tahay buuggi ma la raba in la akriyo oo maanta haddaan xildhibaanada qaarkood waa aan irado bal qodobka aad ku diiday waxaan sheeg waxay sheegi karaan male civil society waxay ka shaqeyn marka inaan dib ugu noqono oon toddoba qodob ka soo saarno toddoba qodob aan magacisiina laakiin boqol iyo toban afartan aqaanaa kaama akrisanaya ka ka weyn haddaan buuggan degdeg lagu ansixinin maanta saddex jiray joogaane guryaha in laisugu soo galaa wixii la rabna sameynaayo
dhacdooyinka dhacayo aa hadda ad haysaan dadka geysanayo ma ma ma maleeshiyaad hubaysanaa ma ma dhalinyaradan taabuug isticmaashay oo oo xaafid dadkan wejiyo noocay bay leeyihiin oo dadku ma fahmi karaan horta dadka wejidooda haddaan naqaano ama meesha yihiin waa soo qaban lahayn anagaa beriska u tilmaami lahayn laakiin midaan kuu sheegaa waxay tahay waa dad isku hadlaynaya marka xabsiga la geeyo inuu baxaayo xildhibaana daba socdo oda dhaqameeda daba socdo waa kayskanayt kaysaskan waa criminal case ma garata ciqaab waayo ciqaabna ma ahan madani oo kaleeto dhihi karto qofka waxaanayto ama lacaga magaciisa laisku haysto dhaxal ama magaciisa waxa easy ah meeshan waxaa taal waxay tahay marka haddaan buuggan la saxiixin ee qashinka ay sheegayan oo ku jiro aniga qashin badan kuma arkine ay ka bixinayaanne wax waa socona hadday socon waayeenne waxaa ogaataa mas-uuliyad waxaa iskale baarlamaanka dowladda xitaa la malaho waxaa jir way gudbiyeen gabineetka shaqadii laga rabo ka qabsadeen waxaan ogaa in kiisaskan meelaha qaar wakti badan ka galeen kiiskii waagii gabadhii waryaha iyo maaragtay taarikh badan kasoo baranay awooddi ma leenaha hadda in la baara aasha ilyasi arrinteeda ogeyn oo garowa ka dhacda marka hadda marka kiisaska qabataan oo kale booliiska iyo dowladda iyo adinka hawshan ku jiraahay awood intee lagaa loola in la ogaado bal waxa dhacayo baarista iyo hadda ma soo korn marka la fiiriyo awoodda horta marka horeysa alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin waxii la sheega hadda dembi waay annaga marka keyskan uu dhacay oo arrinta meesha isbitaalkan joognay waxaa joogaan looyaradeena waxaa joogaan psychiatrika oo dadka counseling u sameynayo markay dhaceen waxaa gacan xoogna la siiyey waxay xeerlaalinta waa noo yimid kow iyagaa gacanta na siiyey investigation hadda iyagaan ka sugayna annaga waxaan ka rabaa ilmahan si ku caafimaadi lahaayeen si ku socon lahaayeen ummadda soomaaliyeedna hadda oo gabdho u badan waa u yimideen dad dhaqaalay ku kaalmeeyeen qofka dhaqaalahan banaankaa lagu siina xataa ilmaha korkooda laguma siiyo marka ixtiraamkaasaa jiro cid waxu talaysa waana isbedelin marka kabacdi annaga waxaan la yeelanay fadhi la yeelanay wasiirka warfaafinta oon rabna inaan ka dhaadhicino habkii laysla shaqayn lahaa habka wax laysla soo qaban lahaa maxaa jiro mararka qaarkood annaga xataa waxaan dhiba hooyooyin annah maanta waxaan dhibaysa waxay tahay dhibaa dhacaaya dhibka hadduu dhaco lama rabo in adirituura ay hooyada soomaaliyeed waxa wada waxay tahay magaciisi in waxaan la sheega lama rabo soomaali wuxuu ku maamaada umulisosi waxay ogtaha uma sheegto annaga dadkaasaan nah mana rabno wadankeen in lagu diimo la yirahdo ma islaana mase waxaa socdo gabdhahan kufsi iska dhaaf mayd lagubo oo lamsuur ma arki jirno haddaa la hayaa birmageydaa la dhihi jiray laakiin markii dambe xataa naagta uurkale in la dilo caruurta yar in la bireeyo hadday socotaa waxaas wax lagu diriraayo oo wax ka dan weyn waa dowladda wadiga dadka guddiga xuquuq insaanka meesha tagay iyaa meydiha watay iyagaana tagay isbitaal madiina marka sooma muuqatin wacyigu uusan bisleen marka laga hadlayo in in qof aruuraho weliba dhiban ah in in la sawiro ama video laga duubo iyadoo weliba guddiyadii baa rabanka meeshay tagnay horta waxaan kuu sheegaa kayskan wuxuu u dhintayba baarlamaanka ay ahayd reality haddii laga hadlo annaga gabar looyarada noo joogtay markuu ayagoo markii ka baxay kusoo gaartay laakiin xerlaanintaa joogtay taleefon laga lagala hadlay wuxuu yihi maxaa diidanteen in caruurta la kaalmeeyaa marka wax problemka annagana haysto xitaa n g o-ga looma maleeyo inuu yahay watch dog oo ilaalinayo dhibaatada ummadda ku dhacayso bulshada annagaa dawladda uga dhow soo ma fahmin keiska nimankii galay ilaa hadda lama hayo haddii keiskaas la waayane hadda waxaa umalaynaa dadka human rights ka sheegtay iyo baarlamaankooda labada qofood waa la hayaa maxkamaddaan lasoo istaagayna bama qarnaynaba maxaa jira xasaanad haddaad leedahay waxaad u qaadato bulshadaada waay laakin bulshadada dhibaato uma geyn kartid maalinta ad u tagta kaarkaagi kaarkiisuu dhaafay kaar muxuu ka tari karaa nin jiran soomaali waxay taraa meel hoo u baahan hoo wax kama tarto annaga middaan rabna waxay tahay in lagu kaalmeey ahayd weli loo sheego oo la yidhi hagdayn clipkan looyaradin waa joogtaa la koraysa maxkamadda annagana diyaaran unahay waan u sheegna dawladda inta oge intaan ogeynba aad i aad aad i aad keiska aad ogeed oo lulay waagi oo journalista ahaa markuu qaladka oo gala waxayd baahinta gabadhi waa tii la xiray hal la xiray asna waa la xiray soo maahan maanta weriya aan xirnan lana weriyaasha u daran inay fag dhahaan ay magaciis yihiin dadkii hore oo journalistayaasha ahaa noocinoo kaleta eh ama haydaha waaweyn u shaqeeyo waa dad yaqaana in maanta dhibaato waxaan u keenayso laakiin in weji buog lasoo saaro gabar yaroo kateter ku jiro ilaa hadday ku jiraan intaasna maalin almaalinta chance loo helo waxaan ka rabnaa attorney generalka iyo dadku shaqale inay shaqa ka qabtaan
xukuumaddan sharciyo waaweyn oo caalamiga xuquuqda aadanahay meel marsiisay wasaaradda xuquuqda aadana ee haweenka iyo xuquuq lisaanka aada ba u shaqeynaysay dawladdu diyaar ma utaa in la xisaabtantaa horta hal aan kuu sheego annaga dawladd waxaa noo ah wasiiradda oo xuquuqinsaanka iyo haweenka intay geysa gudniin allah ka dhiga haddii laga hadlo waana loo soo istaagaa rag iyo dumar iyo culamo ilaa hadda ma arkin culamo ka hadlayso qaladkan dhacaayo ma fahamte marka waxaa waay annaga waxaan sheegay maxay tahay hadiiba haweenka meesha ama xuquuq ku leeyihiin ama gudniinkooda ama maxaa tiraa da-da ay ku guursanayaan laga diskaas garaynayo maxaaba laga sheegaa gabar maskiinad oo la kursaday waa inay marka hore gabadhan xuquuqdeeda aasaasi kasoo bilaabanayso ay kaogs waxaana aada uga xunnahay in gabdhihii baarlamaankoo joogo aysan qayb libax ka qaadan buuggaanayto oonan arkin dacwadooda oon ufasirna xataa marka annaga waxaan rajeynayn waxay tahay baarlamaanka hadda intuu hartay shidaal ay mansixiyeen shidaalka yaa cunaa yaa ku noolaanaya haddeena hooyada soomaaliyeed dhibaataan ku jirto waxaa la ansixiyey sharciye aan annagana anfacaynin u bulshada soomaaliyeed waana anfacayaan shidaalada iyo waxaas iyo shaqaala dhalinyarada helaysaa laakiin dhalinyarada maxay helaysaa amniha ka horreey everything amniha ka horreey amnigii gabadha soomaaliyeed ma haysato cunug yaro cajiin loo wataa jidka laga qaadanaa cunug yaro dugsiga subaxdaa la qaadanaa soo ma fahmin dabagelkeedii waxeed ile waay wadaadkan dhahaya aniga kaaba qabiilan u ahay ama culimmada diinta inay soo fariistaan uga hadla-yihiin marka waxaan idin sheega waxay tahay anaga v o waxaan u lena waxay tahay hooyooyinka soomaliya dhib kuma qabaan soomaaliya keliya banaankan waa ku qabaan waxaan rabnaa haddana aan codsannay in tviyada aan la fariisano oon kasii dayno qoyska meesha ka xuya hooyo mana noqon karta qofka kena rootiga mana noqon karta tii carruurta ilaalinaysa
marka firisa khibradaada waaye aragnimo maxaa keenaya in hadda carruurta si gaara ay maalmihii daba dhiban u noqdaan kufsi uu dhici jiray haryaha barakaca gabdhaha maaragtay qaangaarka mudday soo socotay ha laakiin hadda kiisaska ugu dambeeya oo oo caruurtan saddex jir laba jir afar jirka maxaad ogaateen
saddex jirkaan hadda idinka maqlaysan qaaraa xeraysan lix sano oo lixdan jir qartaa joogto oo maxkamadda la xukumay meeshaan waxaa idin sheega waxay tahay nooc kasta waa dhacan toddobaatan jir waayeel ahaa dhaco waxaasoo dhan waxaa keenaa waxay tahay sharciga celin lahaa ma jiro xabsigaa looga daba tegaa markaasaa le qofkan damaanad ha laygu siiyo qofkan kan ha laygu siiyo problemka jir waxaa waaya hadda si fiican uga hadla attorney generalka kheyr allah siiyo ciddi daba socoto markii la xiro oo ninkaasan xab iska la geeyo ee shan iyo toban san lagu dhawaaqo afar ha la iska dabageeyo sheekadan waa istaagaysaa soomaali waa ku leedahay maxaa wixii ka dambeyn markaasaa la heli karaa laakiin danni ma fiicno xagee kasoo aan leedahay yaa yaa dadka daba joogo ilaa iyo labaatan sana daba joogta caashidaysa tusaale ah weli dadkan aan fahmin oo daba joogahay mahadihii dawladda mase meel kale ka socda annaga hay dawlad waxaan udheynan ku sheegaa problemka jir waxaa waaye meeshaan ummadda soomaaliyeed waxay lahayd da- akhlaaqyaad fiican waxay lahayd dhaqan fiican waxay lahayd magaciisi ma garatay hooyada soomaaliyeed ururada haweenka siiba u badan waxaan daba ordayn waxay ahayd gabadha soomaaliyeed marka hore oo la qabaa jidka ku dhali jirtay intii hu- dawlad soo martay waxaan u ordayna isbitaal ma heli kartaa hooyada ma garatay banaadir waa tii loo ordaya gabdhihi isku go-aaya isku furan ilaa haddaa laga shaqeeyaa waxaa keena waxay tahay sharciga ma jiro ninkan gabadhan nimana gabdhaha uu murin jiray googooynimanaa loo baxshay markaasu ilmihii minka isla soo bixin jiray soo ma ahan problem ka jira sharcigaa ka horeeyo sharciga la aadaayo waa inuu ka hormaraa sharciga qofka bini aadamka xuquuqdiisa dhowraayo dignitiisa dhowraayo caafimaadaan xaq u leedahay waxbarashaay xaq u leedahay magaciisa u le- ilmihii maxay haystaa hadda ilmaha la yiri is- dugsiga ha laga ra- laga magaciis gareeyo waxaa la rabaa in meelka loo jiheeyo in hooyoyin guryaha ku cishtaan hooyada yaanyay gadaa qoryay gadaa say ku joogaysaa gurigeeda hal maalin haddaad joogtid oy halka dollar weyso ama labada dollar heli jirtay hooyadaas ilmaha wax ma cunayaan yaa kafaalo qaadi karo dawladda lacag inay daabacdaan ay siinoyaan annaga awooddaas ma qabno waxaan ognahay dawladda in canshuur waxay kasoo geli jirta firdada waxay kasoo geli jirta airbortka ma haysato haddii ciidankaas mishaarkooda la sii waayo maxaa haddana dhacaya waa inaan fikirnaa ganacsataa joogto weli ma arkin ganacsada inay soo istaagaan lacagta waa tanaa ummadda dhibaatanaysan hala siiyo warsadkaa la bixina zakada soo hormari maanta guryaha hooyooyinka la raba carruurta in lagu haayo saabuunta ma gadan karaan suma fahmin marka af wax ma taro waxaa la rabaa meesha sharcigaana everything ka horeeya sharciga markaas ka baxay xisaabta macmaana annaga civil society qaladaa la geli karaa dadaa si xun u isticmaali karo dadaa information xun dhiibi karo waa in sharci haystaa nimankan kusoo qoraayo iyo gabdhahan ayagana kusoo qoraayo we- weji buuggan iyo jinnigan ayagana waxaa la rabaa in lala xisaabtamaa la rabaa meesha isla xisaabtan ha timaado
sharcigan si uu meel maro waxa ugu weyn oo hortaagan oo u baahan dadku inay fahmaan maxay tahay
waxaa waay ma fahamsano horta dadka cid u akrisa male laakiin ha- ka bilaabata hadda hay-adaha dowladda gacanta ku haya maxay maya haydii wasiiradda marka ay sameynaysay la tashi badan ay samaysay waxyaalo badan ay samaysay waa gaarsiisay wasiirkii diinta ciqaabta fadhiyaa la gudbiyey annaga taas qalad intaas kama hayno geedkanna waa sheegno waxaa anri buuggan bahalkay u baxseen bahalkan wa- adduunkaa laga isticmaalaa sida way diideen kanay diideen waxaasoo dhan aygama khusayso war qodobadan oo human rightska markaa baranaysid sideed soddon qodobo waay laba ka mid a ma isticmaalno waxaa kamid ah qofka diintuu rabo geli karaa waxaa kamid ah qofka noocuu rabo aroosi karaa labada waa reebnay maxaa diiday kuwana inaa reebtid waana isticmaashaa weligood allooda inay akriyaan xataa ilama ahan kuwa hadda ee ka shaqaynaya human rightska inuu qodobadaas fiiriyaan markay ka bilaabanaysa qofka xuquuqdiisa xuquuqdiisa waxay tahay inaad sharci u samaysid dawladda midda laga rabo waxa way sharcigan inay gudbiso wasiiradda way samaysay dadka laga rabo qofkaas waa civil society la soo shaqeeyay ilaa maanteena la shaqaynaysaa inuu u dhinta xataa way ogtahay ida hadda warbaahintan la gaarsiiyey asoo informationka la dhamaystiray la gaarsiiyey waa u dhinta kan ma garatay ilaa hadda ma istaagin laakiin midaan rabno waxay tahay inuu ku istaajino dawladda horta sida hadda attorney general ku dhawa ku dhaqo biliiskii uu istaago dadkan hadda baarida lagu hayo runti dabada laga galo ciidihii ka dambeeyna lasii ogaado hadday jirto shabakad shabakad ilmaha qaadanaysaa jirtee shabakadan kalena waa lasoo qabana marka ilmihii soomaaliyeed qaar maqan qaar keliya lagala baxooyo qaar maxaa tara dhibaato badanaa jirto annaga laba waxaan qabnaa hotline aan qabnaa caawi iyo waxaan qabnaa ubad caawiye waxaa iska lahaan jiray marka hore eebla la dhihi jiray eebla hadda waxay ka shaqaysaa baydhabo waxaa iska lahaan jiray gabdhaha markuu dhib ku dhaco gabadha soomaaliyeed marka ilmaheeda lagala cararo ama laga qaato oo loo diido haddii la yidhaha meherkaagu waa qura- laguma sinaayo cunto intaas naga soo wici jirtay ubadna waxaa ugu talagalay ilmaha aan waali la socon oo la wato oo lasoo qabto biliiskaan nala og ilaa baydhabaan kasoo qaban ilaa hiranaan kasoo qaban intaasaan gabdho biliisaa soo qaadaa keenayn waxay ahayd hooyada soomaaliyeed ma haysata awareness oo telefishinada Oo ay gelin- hadda telefishinadaan gelinaynaa biidni illahi kariim raadiyaashaan ka hadlaynaa buugana buug buuga loo soo qaadaya ummadda soomaaliyeed ha ogaato wax usoo socda waxa la diiday ugu dambeyntii saare axmed maxaad fariin uga tegi lahay dadka iyo dowladdaba aniga horta dadka ii daran dadka waxaan uga tegi lahaa hooyada soomaaliyeed ilmahaaga meel fiican dhigo gabdhaha saddex iyo toban jirka ah ee ee biijka iyo adduunka aadaya cesho gabdhihii waaweynaa ma noolo ma garatay Ee, afartankan nooc oo daraagiska oo soo galo kala gedisan leh annaga diyaar waxaan telefishin inaan fariisino oon ka hadalno waxaan leeyahay hooyo soomaaliyeed hadday joogto dibadda hadday gudaha joogto caruurta saaxiib la noqda gabdhaha la soo wadaayo inta la keenaayo oo laleeyahy waa la dhaqan celinaya meeshaan ruuxiida dhibaato kale jirto waxaa gabdhaha soomaaliyeed haddii lasoo dhaqan cilina oo la keenaa hooyada soomaaliyeed ha ka raacsato tv-geeda iyo gurigeeda ha ku dhaqan ceshato ilmahaaga saaxiib la noqo wiil iyo gabarba saaxiib la noqo ilmaha dugsiga loo diraa controla galabtii la sheekaysta waa ognahay dhaqankii soomaaliya bedelme ma garatay odaga soomaaliyeed s shaqo qosol ugu maqan yahay oo markuu yimaado guriga uusan kor qabno islaanta qayla uu daraya marka waxaan odaga soomaaliyeed iyo habarta soomaaliyeed dhaqankana aan noqono hala heshiiyo caruurta loo heshiiyo annaga iyo dawladdana aan ka wada bilaabno meeshaan ka shaqayn lahayn barnaamijkii martida mikrofoonka ayaa toddobaadka intaas nooga eeg waxaa marti noogu ahaa sahre maxamed axmed madaxa hay-adda s w d c waxaana si gaara diiradda ugu saaraynay tacadiyada xuquuqda aadanaha ka dhacaya soomaaliya gaar ahaana haweenka iyo carruurta aada ugu mahadsantahay